jaalideena waxaan la aasaasay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii anagoo group ah ayaa isku nimid markaa aragnayna qaxootigii oo soomaaliya ka yimid markaas nineteen nintygii aan aragnay inaa meel oo u baahan aan iskugu nimaano group aan iskugu nimid alxamdulilah meeshaas waxaan dhahnay inaan xafiis ka samaysano oo dadka kusoo dhaweyno alxamdulilah ilaa haddana way socotaa maasha allah soomaalida ee zahro degan seattle washington tiradooda maxaa lagu qiyaasaa wallahi markii hore anaga waxaynoo ahayd qiyaasteena waxay ahayd ilaa afartan kun laakiin last tobankii ugu dambeeyo sensuska markaan sameyno oon ku darnay in atleast markii la sameynayo sensuska in la ogaado oo la yidhaaho wadanka dad kastaba meesha ka yimaadeen ayaa waxaan ku darnay meel la yidhaho soomaaliya naftirka adar haddaa ku qorta soomaaliya markaasaa waxay hadda waxaa xisaabta inoo noqoto wanaan waxaan malaynayaa konton kun meelahaas waa maraynaa maasha allah soomaali alxamdulilah washington state degan maxay qabtaan marka shaqooyinka soomaalida hadda wadankan ugu fiican because maadaama an evergreen state ay tahay waxaa jiro dad badan oo anaga soomaalideena hataa aan aan geysanay xafiisa sare oo noo shaqeeyo maadaama statekan u ahaa stateka ugu dhaqaalaha fiican ugu degnaanta fiican saas darteed soomaali badan waxay leeyihiin businessyada waa ka sameynay waxaan leenahay oo kale meelo badan oo hadda soomaalideena ay ka wada shaqeeyaan marka alxamdulilah statekan waa stateka soomaalida aadan iskugu duubannahay no matter what always waxayna inoo support garayno ma jirtaa soomaali cusub oo la keeno ha actually way jirtaa soomaali badan oo hadda qaar ayagana yimaadeen oo imagaranka ay dhahaan qaar cusub oo lake oo qaxooti ahaan loo keeno maxaa u qabataan dadkaa sidaas oo kale oo cusub oo yimaada annaga hadda soomaali community horta waxaan leenahay toddoba qayb ama toddoba department waxa la yidhaaho departmentiga oo housingka dadka markii la keeno la dib udejin loogu sameeyo qayb oo waxaa jirta department oo immigrationka markii sharciyadii adduunka u keenayno qayb waxaa jirto caafimaadka qayb waxaa jirta oo ah educationka markii loo baahan yahay in oo loo sameeyo qayb sharciyada legalka markii qofka uu dembiyada galo kale marka qaybo badan oo saas oo kale ayaa jirto dadkeena soomaalida wax allaal markay wax u baahan yihiin departmentkaas noo shaqeeya oo kala shaqeyno marka alxamdulilah meel kasta waan ka kabar garaynaa dhinaca waxbarashada ka hadal alxamdulilah si hadda maanta waa aragtay ninkii cali rooblo ila socdaa wasiirka waxbarashada uu shaqeyn jiray waxbarashada aada soomaali badan ayaa ka shaqeeyaan marka second generationkan dhan hadda waxaa noqona soomaali badan inay meelaha noo qabsan doonto waxbarashadeena aada waxaan noqonaya maleyna sanadkii hore qaybtii labaad inaan ka galno waxbarashada washington state soomaalida marka aada iyo aada ugu faraxsana soomaalideen maasha allah dadaalaan ku jirnaa waa naqaana soomaaliya nahay anaga dhexdeena iyo isfahan la-aanta wax marmarka qaarkood iska jirta laakiin wax markaa ay noqoto inaan wax sameyno maasha allah number one aan nahay